boqoraddii labaad cutubka toban iyo sagaalaad oo markii xisqiyaah taas maqlay intuu dharkiisii jeexjeexay oo joonyada guntaday ayuu gurigii rabbiga galay markaasuu eliyaakiim oo reerka boqorka u sarreeyey iyo shebnaa oo karaanigii ahaa iyo duqowdii wadaaddada iyagoo joonyado qaba u diray nebi isacyaah oo ahaa ina aamos oo iyana waxay ku yidhaahdeen xisqiyaa wuxuu kugu leeyahay maanta waa maalin dhibaato iyo canaan iyo cay waayo carruurtii way dhalan lahayd laakiinse xoog lagu dhalaa ma jiro waxaa laga yaabaa in rabbiga ilaahaaga ahu uu wada maqlo erayadii rabshaaqeeh oo dhan kaasoo sayidkiisii ahaa boqorka ashuur uu u soo diray inuu caayo ilaaha nool waana suurtowdaa inuu rabbiga ilaahaaga ahu canaanto kan uu ereyadiisii maqlay haddaba sidaas daraaddeed u ducee kuwa hadhay sidaas daraaddeed boqor xisqiyaah addoommadiisii waxay u yimaadeen isacyaah oo isacyaah wuxuu ku yidhi waxaad sayidkiinnii ku tidhaahdaan rabbigu wuxuu ku leeyahay ha ka cabsan ereyadii aad maqashay oo madiidinnadii boqorka ashuur ay igu caayeen bal ogow jinni baan gelin doonaa oo belef buu maqli doonaa markaasuu ku noqon doonaa dalkiisii oo waxaan ka dhigi doonaa in isaga seef lagu dilo isagoo dalkiisii jooga markaasaa rabshaaqeeh intuu noqday wuxuu helay boqorkii ashuur oo la diriraya libnaah waayo wuxuu maqlay inuu laakiish ka tegey oo markuu maqlay iyadoo la leeyahay boqorka etoobiya oo tirhaaqaah ah ayaa kugu soo baxay si uu kuula diriro ayuu haddana wargeeyaal u diray xisqiyaah isagoo leh xisqiyaah oo ah boqorka dalka yahuudaah waxaad ku tidhaahdaan ilaahaaga aad isku hadlaysaa yuusan ku khiyaanayn isagoo kugu leh yeruusalaam gacanta loo gelin maayo boqorka ashuur bal eeg waad maqashay wixii ay boqoradda ashuur dalalka oo dhan ku sameeyeen iyo sidii ay dhammaantood u wada baabbi'iyeen haddaba adiga ma lagu samata bixinayaa qaruumihii ay awoowayaashay baabbi'iyeen ilaahyadoodii miyay samata bixiyeen kuwaasoo ahaa goosaan iyo xaaraan iyo reesef iyo reer ceedan oo telisaar degganaa oo balmeeya boqorkii xamaad iyo boqorkii arfaad iyo boqorkii magaalada safarwayiim iyo kii xeenac iyo kii ciwaah markaasaa xisqiyaah warqaddii ka qaatay gacantii wargeeyayaashii oo akhriyey dabadeedna wuxuu tegey gurigii rabbiga oo warqaddii ku kala bixiyey rabbiga hortiisa oo xisqiyaa wuxuu ku baryootamay rabbiga hortiisa oo yidhi rabbiyow ilaah reer binu israa'iilow kan kerubiimta ku dul fadhiyow waxaad tahay ilaah oo adiga keliga ayaa ah ilaaha boqortooyinka dunida oo dhan oo cirka iyo dhulkana adigaa sameeyey rabbiyow dhegta u dhig oo maqal oo rabbiyow indhahaaga fur oo arag bal maqal senxeriib ereyadii uu u soo diray inuu ilaaha nool ku caayo rabbiyow sida runta ah boqorrada ashuur waxay baabbi'iyeen qurumihii iyo dalalkoodii oo ilaahyadoodiina dabbay ku dhex tuureen waayo iyagu ilaahyo ma ay ahayn laakiinse waxay ahaayeen wax gacanta lagu sameeyey oo ahaa qoryo iyo dhagaxyo oo sidaas daraaddeed iyagu way baabbi'iyeen haddaba sidaas daraaddeed rabbiyow ilaahayogow waan ku baryaaye gacantiisa naga badbaadi in boqortooyinka dunida oo dhammu ay ogaadaan inaad adiga keliyuhu tahay rabbiga ilaaha ah markaasaa isacyaah ina aamus u soo cidiray xisqiyaah oo wuxuu ku yidhi rabbiga ilaaha reer binu israa'iil ahu wuxuu leeyahay senxeriib oo ah boqorka ashuur waad iga bariday taas aawadeed waan ku maqlay oo kan waa ereygu rabbigu isaga kaga hadlay gabadha bigrada ah oo siyoon way ku fududaysatay oo intay kugu qosashay ayay ku quudhsatay gabadhii yeruusalaam madaxay kaa ruxatay bal adigu kumaad yaraysatay oo aad cayday oo balyaad codkaaga kor ugu qaadday oo aad indhahaaga ku taagtay waa kan quduuska ah oo reer binu israa'iil wargeeyayaashaadii ayaad sayidka ku cayday oo waxaad tidhi gaari fardoodkayga badan ayaan ku soo fuulay buuraha meesha ugu dheer iyo meelaha ugu hooseeya ee libnaan gudaheeda oo waxaan jari doonaa geedaheeda dhaadheer oo kadarka ah iyo geedaheeda la doortay oo berooshka ah oo waxaan geli doonaa meesha ugu fog hoygeeda iyo kaynta berrinkeeda oo midhaha badan anigu waxaan qoday oo cabay biyo qalaad oo calaacalaha cagahayga baan ku wada qallajin doonaa webiyaasha masar oo dhan warsow ma aad maqal sidaan waa hore u sameeyey oo aan wakhtiyadii hore u qabanqaabiyey haddaba anigaa saas kaa yeelay inaad magaalooyin dayr leh baabi'isid oo aad ka dhigtid taallooyin burbur ah oo sidaas daraaddeed dadkii degganaa way xoog yaraayeen wayna naxeen oo wareereen oo waxay ahaayeen sida cawska berrinka iyo sida doogga iyo sida cawska guryaha korkooda ka soo baxa iyo sida hadhuudh gubtay intaanu korin laakiinse waan aqaan fadhigaaga iyo bixiddaada iyo soo geliddaada iyo cadhadaadii aad ii cadhootayba cadhadaadii aad ii cadhootay iyo isla weynaantaadii waxay soo gaadheen dhegahayga oo sidaas daraaddeed sanka waxaan kaa suri doonaa qabatadayda bushimahaagana waxaan gelin doonaa xakamahayga oo waxaan kugu celin doonaa jidkii aad ku timid oo tanu waxay kuu ahaan doontaa calaamad sannaddan waxaad cuni doontaan wax iska soo baxa oo sannadda labaadna waxaad cuni doontaan wax kii hore uun ka soo baxa oo sannadda labaadna waxaad cuni doontaan wax kii hore uun ka soo baxay sannadda saddexaadna idinku wax beerta oo haddana goosta oo beere canab ah tabcada oo midhahooda cuna markaasaa kuwii hadhay oo reer yahuudaha ah oo baxsaday mar kaley xiidda hoos u bixin doonaan midhona kor bay u dhali doonaan waayo yerusalem waxaa ka soo bixi doona kuwa hari doona oo buur siyoonna waxaa ka soo bixi doona kuwa baxsan doona oo qiiradda rabbiga ayaa taa samayn doonta haddaba rabbigu saasuu uga hadlay boqorka ashuur oo yidhi isagu magaaladan imaan maayo farlaarna ku soo geni maayo horteedana gaashaan la imaan maayo taallo ciid ahna ag tuuli maayo oo rabbigu wuxuu leeyahay jidkuu ku yimid ayuu ku noqon doonaa oo magaaladan imaan maayo waayo anigu magaaladan waxaan u daafici doonaa oo u badbaadin doonaa aniga daraadday iyo addoonkaygii daa'uud daraaddiis oo isla habeenkaas ayaa malaa'igtii rabbigu baxday oo waxay xeradii reer ashuur ka laysay boqol iyo shan iyo siddeetan kun oo nin oo aroor hore markii la toosay waxay wada ahaayeen meyd markaasaa sanxereeb oo ahaa boqorkii ashuur intuu tegey ninaweh ku noqday oo degey oo markuu wax ku caabudayey gurigii ilaahay nisroog ayay adramelik iyo shareser isagii seef ku dileen markaasay u carareen dalkii araarad oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii eeser xaadoon